ها نحن أخواتكم من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات فقد كنا ندرس ونتعلم ونحضر ونستفيد منه حتى انقضت أعوام ثلاثة
itakhaduu way yeesheen aymaanahum dhaarahooda junnatan gaashaan ay fasaduu ku owdaan can sabiililaahi ilaahay waddadiisa innahum ayagana saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay ay sameynayaan
كم أحكام النون الساكنة والتمويل أربعة من لم يجود القرآن عاثم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الشيخين
ما أحوجنا إلى ما ذكرت نعم أختي ما أحوجنا إلى أخذ هذه الأسباب لكثرة معاصينا عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزاري ثقالي
haddii la heli karo gabar gabdhaha wax bartaa waa falilaahi alxamdu waajibka ragga waa ka dhacayaa culayska waa ka dhacayaa gabar waxa weeye tafsiirkii taqaana axaadiistii taqaana sunankii saxiixeynka taqaana oo waxa weeye luuqaddii waxa weeyaan dowrkii ragga gabdhaha ay wax bari jireen waa uu yaraanayaa
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حي الفتاة الداعية حيوها حيوها حي الفتاة الواعية حيوها حيوها حي فتاة عاملة حيوها حيوها حي الفتاة الداعية حيوها حيوها من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل
intii xalay la socotay barnaamijka dhuuxa wareysiyada iyo wararka idaacadda waxaan baahinay qaybta koowaad barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay munaasabad weyn oo loo qabtay lix iyo toban haween daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey machad ku yaala degmada saakow kaasoo muddo saddex sannadood ah ay ku baranayeen culuumta sharciga qaybtii koowaad ee xalay waxaan ku sawirnay nuuca munaasabadda waxaan kusoo baahinay bandhiga haweenka daaciyaadka iyo kelimadii dardaaranka iyo dhiiragelinta isugu jirtay ee uu jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla haddaan gudaha u galno barnaamijka waxaa munaasabadda hadallo muhiim ah ka jeediyey culimo uu ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf kaasoo dardaaranna u jeediyey haweenka ka qalin fulay machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaat ee degmada saakow mar haddaad cilmigii soo barateen daaciyad aad noqoteen si aad u ogaataan fadliga uu leeyahay inaad garataan allah subxaanahu wa tacaala qofka diinka bartay ee dadka uu yeerayo ashrafu nnaasi wey addacwatu ila allahi hiya ashrafu camalin lilcabdi lidalika fa hiya wadiifatu alrusuli waalambiyaa ambiyada shaqaday haayeen buu hayaa qofka daaciga iyo gabadha daaciyadda ah booskii ambiyada ayay joogaan dadka daaciyada qaala allahu caza wajal waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaag badan buu alla yidhi ma jiro waman axsanu qawla miman dacaa ila allah qofka dadka allah ugu yeerayo allah keligii in la caabudo ugu yeerayo oo aan loo shariig yeelin wa camila saalixan waqaala inanii min almuslimiin camalka saalixu dadku ugu yeerayna ku camal falayo haddana muwaxidiintii muslimiinta ka mid ah wa qaala caza man qaa'il waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun allah daa'ifo kasta oo dacwada isu taagta oo dadka diinka ugu yeerta allah wuxuu u ballanqaaday inay guulaystaan hadduu fardi yahay waa guulaysan hadday mujtamac yihiinna waa guulaysanaya allah wuxuu leey waa inay idinka mid noqdaan idinka muslimiinta ah koox isu taagtay dadku inay wanaagga u sheegto xumaantana ka reebto wa ulaa'ika hum almuflixuun can cabdillaah ibni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul cabdullah wuxuu leeyay rasuulka alloo dhahayaan maqlay nadara allahu imra'an samica mina xadiidan faballaqahu kama samicah faruba saamicin awcaa min faruba muballaqin awcaa min saamicin nebigu wuxuu u ducaynayaa dadka diinka faafinayo khaasatan cilmi alxadiid nadara allah allah wejigiis ha ifiyo oo naciimo iyo barwaaqo iyo bahja iyo faraxa ku noolaado qofka annaga diinka naga maqlayo dadka gaarsiinaya marka waxaa laydinka rabaa cilmiga aad barateen inayd la fadhiisanina oo aad dadka gaarsiisaan waxaa dhici karta kuwa aad gaarsiinaysaan qaar idinka fahma badan ba inay ku jiraan sida uu rasuulku uu tilmaamay wuxuu nebigu sala allahu aley wasalam min xadiidka isaga ah ibni xambaan iyo tirmidi axmedba waa wariyaan wa huwa xadiidun saxiixun waxaan ku labaynaynaa xadiida abi hurayra radia allahu canhu akhrajahu muslimu fi saxiixihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man dacaa ila alhuda kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man itabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofka dadka hanuunka ugu yeera waxa uu leeyahay dadka uu xaqa ugu yeeray dhammaantood ajriga waxa ay xaqa ay qaateen ajrigoodo kale uu leeyahay iyadoon laga nusqaaminaynin kuwa iyaga ee camal falaya qofka dadka xumaan ugu yeera dadka xumaantaa ka qaatay dembigooda dhan buu xambaarayaa iyaga oon dunuubtoodii laga nusqaaminaynin saa daraaddeed waxaana laga rabaa in aanu khayriyada ummadda aanu ka mid noqonno wuxuu haweenka ku dhiirageliyey ama tusaaleeyey sidii ay saxaabada ugu dadaali jireen gudbinta khayrka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim aayadda ay rasuulka ka maqleen dadka way gaarsiin jireen waxaan tilmaamaynaa saddex saxaabi waxaa ugu horreeyo sayidu saxaaba abubakr sidiiq radia allahu canhu sidaa markuu u islaamay abubakar ee nuurkii iyo tawxiidkii uu qalbigiisii galay wuxuu isu taagay allah tawxiidkiisa inuu dadka ugu yeero wuxuu sabab u noqday abubakar tobankii jannada loogu bishaareeyey shan ka mid uu sabab u noqday fiiriya xasanaadkoodaas ay la imanayaan raggaa shanta iyagoo noole jannada loogu bishaareeyey ninka abubakar baa sabab u ahaa sababtaana xaggay ka timid inuu xaqii dadkii gaarsiiyey raggaa waxaa ugu horreeyo cuhmaan ibni cafaan wa hum cuhmaan ibni cafaan wa zubayr ibni cawaam wacabdiraxmaan ibni cawf wa sacd ibni abi waqaas wa talxat ibni cubaydillaah radia allahu canhum ajmaciin wahum min saadaati saxaaba waaba saxaabada saadadoodii wey ayuu sabab u noqday ninka labaadi waxaa weeyaan radia allahu canhu abidar alkhafaari markuu rasuulku maqlay abidar in uu soo baxay walaalkiibuu soo diray unays wuxuu yidhi bal u tag ninkan makad iyo ka soo baxay ee tawxiidka tilmaamayo walaalkii waa u yimid isaga kuma ekaanin rasuulku u yimid waa islaamay reerkiisa khafaar buu u tegey dhammaantood way islaameen nuskii ugu horreeyey intuusan nebiga soo hijrooyin bay islaameen nuskii dambena markuu nebiga madiine yimid ayay islaameen waxaa sababtooda ku islaamay reerka abidar uu u tegey qabiilada aslam la odhanayay waxay dhaheen walaalahayaba khafaarba hadday islaameen annaguna tawxiidkaan qaadanay aslam haddaanu nahay markaasuu nebigu u duceeyey faqaala calayhi asalaatu wassalaam kafaarun kafarahu allah wa aslamu salamaha allah rawaahu muslim ninka saddexaad waa tufayl ibni camr dawsi yeman buu tegey islaamkuu qaatay yeman buu tegey reer dows oo dhan buu u yeeray wuxuu nebigu ugu yimid khaybar isaga oo dadkii wada reer doys oo soo islaamay nebiguna uu khaybar joogo allah gacantiisa uu soo geliyey buu ummaddii keenay saasaana laga rabaa marka inaan dacwadii isu taagno sheekh fu'aad ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray dhowr qodob oo dardaaran ah waxaa ugu horreeya taqwa allahi caza wajalla innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa qofka caalimka ee dhahaya diin baa dad u sheegaya ee xalay aan qiyaamuleyl tukanaynin soo nawaafilo aan soomaynin aan allah ku xirnayn gabar aan alla ku xirnayn dacwadeeda alla ma barakaynayo taqwada ogaada waa midda ugu horreeya weeye arrinka labaad waxaa weye asidqu qof gaba daaciga iyo gabadha daaciyadda waa inuu saadiq yahay gabadhana saadiqaday tahay waxay dadka u sheegaysa inay run tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa lagu rumeeyey ay qurayshi ku rumeeyeen waxaa sabab u ahaa inta islaamtay qaar badan oo ka mid a inuu nebigu intuusan dacwadanba tawxiidka la imaanin inuu saadiq ahaa uba been ba aan lagu aqoonin wuxuu te koray buurtii safay uu koray sida bukhaari uu soo saaray wuxuu yidhi niman yahow haddaan idin idhaahdo toggani ciidamo fardawataa jira oo idinsoo weeraraya may rumaynaysaan markaasay yidhahdeen nacam haa maa jarabnaa calayka ilaa sidqan run mooye waxba kuguma wax kale kuguma aanan ogaanba waan ku rumaynaynaa allana wuxuu tilmaamay waxa la beeninayay nebi maxamed ma ahayn ee waxay diidanaayeen xaqa fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun taa waa sidqi baa laga rabaa ruuxa mum yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin arrinka saddexaadi waxaa weeyaan alamaanatu ina allaha yaamurukum an tu'addu alaamaanaati ilaa ahliha waxaa weeyaan asabru inaad sabarka laasimtaan ambiya baa loo dilay diinkan rag ducaada baa loo dilay gabdho mu'minaada baa loo dilay sumayaa la dilay kuwaan iyada ahayn baa la dilay inaad diinka ku sabartaan arrinka afareeya oo nalaga rabo in aan ku sifowno haddaan ducaad ilallah aanu nahay alraxmatu wey qof qaliida alqalbi ah waa laga kala yaacaya walow kunta fadan qaliida alqalb lam faduu min xawlik fabima raxmatin min allahi linta lahum inaad dadka xujada ku oogtaan inaad cilmi soo barateen ood ku qaylisaan maaha qasadkiinu waxaa weeye dadkan inay baadida ka baxaan midda shanayda atawaaducu weye wamaa tawaadaca axadun lilah ilaa rafacahu allah rawahu muslimu fi saxiixihi akhiiran waxaan kusoo gebagabaynayaa aliltizaamu waltadbiiqu limaa yadcuu ilayh qofka inuu laazimo uu ku camal falo wuxuu dadka ugu yeerayo alla wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun
طوبى لكن فقد غدونا يافعا وتقبل الله رجاء دائما تدعونه لصلاحنا في الصلوات ugaas nuur cali xasanow waxa uu ka mid yahay indheergaradkii lagu martiqaaday munaasabadii qalinjabinta ee machadka khadiija waxa uu sheegay inuu muddo badan soo noolaa islamarkaana uusan arki jirin haween sidaan wax loo baray ilaahay aa mahaddan sugnaatay dhammaantiye uma bacdallaahi may mahaddan sugnaatay xarakatu shabaabulmujaahidiin may kale mahaddan sugnaatay walaayadeen oo jubbooyinka hadda may haysana ilaahay mahaddiisa haysana walkhontansana soomaali io inhelna yaa ilaahaynin sakhiri balaang ii ariir ii lanyeer ii lanwiin dogon ki agle lee dhatiyo walla baraaw hadda aragnay allehnin ziyaadii may kale helnay nebeda helnay bilaan qornyi guroow iyo walkaryaw iyo walaagasallin gorodima bilaan wal akhriyaso walla baraaw majarna wala barado fadehi walba mal baraana arinyo naftiyo saasa hayana walmal baraana lankiwiin walmal an sheega jarna ilaahay fadlishi yaa ka helnay walaayada ilaahay ninka sabab weelahi yaa ka helnay alleh nin ziyaadii ugaas biyey oo ka mida salaadiinta ayaa dhankiisa u dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey machadka khadiija waxaan leeyahay gabdhaha ducaadda ah ee waktiga badan la geliyey muddo saddex sano ah waxaan leeyahay marka hore dardaar iga ah wixii laydaan baray inaad ku camal fashaan dadkan muslimiintan aad gaarsiisaan xarakadana waxaan leeyahay walaayada in ay badiso macaahidda noocan oo kale ah ee ducaada lagu soo saarayo maxaa yeelay jihaadka marka hore haddaan ducaad la helin jihaadka ma soconayo marka waxaan leeyahay waxaa lagu helayna waxaa waaye nabaddan iyo amniga aan haysano waa shuhadada wiilasheena dhiigooda baxay iyagana shahaado allah ka aqbalo waxaan leeyahay cadowgan allah naga qabto gaal waa asbahaysatay annaga muslimiin haddaan waxaan in asbahaysano ilahay ha naga qabto gaal allah jebiyo kuusow cali kuulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada saakow oo isagoo qiiraysan ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yidhi maanta waxaa ilaah mahaddiisa ah sida horeyba loo sheegay haweenkeena oo ma aragtay macnaha sida qiimaha leh ee diinka ma aragtay alle u bartay iyo sunnada rasuulka ayaa aada mahad u leh haweenka kale oo dhegaysanayana haddii ma aragtay maanaha idaacad iyo meel walba ay ka dhegaystaan inay ku daydaan dunidan haddaan hooyo jirin maysan hoodanteene haba'an iyo waxay noqon lahayd meel hawaawiyaahe halhal raaca iyo lama arkan labaa heshiisaaye qofna himilo uu leeyihi iyo hadaf ma gaadheene iyada isku wada haysa oo lagu hiraadaye gunaanadkii munaasabadda waxaa lasoo bandhigay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee ay galeen haweenka ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuweylad liicdaadi daaciyaad ee degmada saakow guddiga gaarka ah oo qaabilsanaa natiijada ayaa sheegay in kaalinta koowaad ay gashay ardayadda lagu magacaabo fardowsa axmed maxamuud kaalinta labaadna caaisha aadam faarax halka kaalinta saddexaad ay gashay raxmo macalin ibraahim inkastoo lix iyo tobanka ardayba ay darajooyin wanaagsan ka keeneen imtixaanka haddana saddexdan gabdhood ayaa ugu sii horreeyey kuwaasoo mutaystay abaalmarino dheeraad ah
تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها
fardowse axmed maxamuud oo ah ardayadda gashay kaalinta koowaad iyo wixii lagu abaalmariyey waxaa ka warramay guddiga iyagoo islamarkiiba ku wareejiyey dadka hortooda waxaa u horreeya jaa-isada gabadhan ay ku guulaysatay musxafkii qur-aanka kariimka ahaa iyo shahaado ka tarjumaysa ee cilmigii ay baratay iyo darajadii ay ka keentay gabadha darajadeedu waa mumtaaz marka jazaahu illaahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr badan ha siiyo juhdigeedii cilmigeedan ha barakeeyo waxyaabaha kaleeto oo ay u kordhay gabadha waxaa ka mid ah jaa-iso dahaba jaa-iso dahaba ayaa ka mid ah jaa-isada dahabka ay waxay ka kooban tahay ballaan fiiriyo waa kow iyo toban garaam iyo shan riigo wey waxayna isugu jiraan waa katiino dhego dhego laba xaboo dhego ah waxaa kaloo ka mid ah sidoo kaleeta faraanti جزاه الله خيرا بارك الله فيك إلهي تبارك وتعالى هكو بركايو النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها
caaisha aadam faarax oo gashay kaalinta labaad ayaa iyana loo abaalmariyey sida soo socota darajadeedu sida walaalka hore u sheegay waa mumtaaza jaa-iso iyo abaalmarin ayay heshay darajadeeda sida walaalka uu sheegayay waa daraja mumtaaza jaa-isadeeda marka waxaa ka mid ah sidii walaashii hore aan usoo sheegnay musxafkii qur-aanka kariimka ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah shahaado ka tarjumaysa cilmigii iyo aqoontii iyada ay soo baratay waxaa kaloo ka mid ah mablaq min almaal oo isagana dahab ah dahabka wuxuu ka kooban yahay lix garaam iyo saddex riigo weeyaan waxay ku guulaysatay waxaweyaan jaa-iso dahab oo dhan lix garaam iyo saddex riigo musxafkii iyo shahaadadii hore usoo sheegnayna jaa-isada ayay ka mid yihiin waxay isugu jiraan marka lixda garaam iyo riigyaasha waxay isugu jiraan katiino waxaa kaloo ku jiro iyagana baaraka allah fiik dhego ayaa ku jiro laba xaboo dhego ah iyo katiino weeyaan jazaak illaahu khayran walaasha allaha barakeeyo sidoo kale raxmo macalin ibraahim oo gashay kaalinta saddexaad ayaa waxaa munaasabadda lagu guddoonsiiyey hadiyado qaali ah iyadana sidoo kale waxay ka mid tahay gabdhaha daaciyaadka ah ee macadka soo dhameeyey macad khadiija bintu khuwaylad icdaadi daaciyaad ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa cilmigeeda inuu barakeeyo ummaddana iyada oo kale ku badiyo walaasheen jaa-isada ay heshay iyadana sidii walaalihii ka horreeyeyba waxaa ka mid a u horreeya musxafka qur-aanka kariimka ayaa u horeeya waxaa kaloo ka mid a jaa-isadeeda shahaadadii cilmigeedii aqoontii ay keentay ka tarjumaysay darajadeedana sida horeyba walaalku u sheegay waa daraja mumtaaza waxaa ka ka mid a jaa-isadeeda walaasha jaa-isa dahaba iyadana gaaraysana afar garaam oo dahaba marka waxay isugu jiraan bal iyagana gudaha aan fiiriyo dhego iyo faraanti weeyaan iyadana walaasha ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u barakeeyo ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا ونجحنا ونجحنا والله نجحنا والله sidoo kale waxaa si siman hadiyado iyo shahaadooyin loo guddoonsiiyey afar iyo tobanka arday ee kale munaasabadduna waxay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan waxaana inoo suuro gashay inaan waraysiyo gaaggaaban ka qaadno waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda waxaana ugu horreeya saddexda hablood ee kaalimaha kala galay xafladda waxay ku saabsan tahay takharuj magacad khadiija binti khayr alicdaad daaciyaad oo soo socday saddex sano hanku dhow waxaan galay lambar koo alxamdulilaah ilaaha ku mahadsan oon ku faraxsanahay waxay iga dhigan tahay dadaalkii badan aan soo bixiyey intaasoo sano iyo samirka aan muujiyey alxamdulilaah ilaah u mahad celinayaa uma macallimiinta waxay soo baran oo u mahad celinayaa waxaa igu soo aaday musxaf qur'aan ah shahaado takharuj ah iyo dahab oo sid ah oo joog ah oo ka kooban silis iyo dhago iyo faraanti marka alxamdulilah aad ayaan u faraxsanahay walaal magacaygu waa caaisha alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh aad baan u faraxsanahay waxaan joognaa khitaamkii macadkeena khadiija bintu quweylid ee ahaa icdaadi daaciyaad ilaahay baa mahad iskale allihiina soo waafajiyey muddadaas inaan duruusteena soo qaadanno ilaahay baa marka hore mahad iska leh uma walaayadaa mahad iska leh uma macallimiinta juhdiga nagu soo bixisaa mahad iska leh uma ehelkeenni noogu sabraa mahad iskale alxamdulilaah wallaahi aad baan u faraxsanaa alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale maadaama aan diinta islaamka aan kaalinta labaad ka galay alxamdulilah ilahay waxaan ka baryaa inuu ilaahi rabbiraxmaanka ikhlaas iiga dhigo shahaadooyinka alxamdulilah shahaado waana la siiyey ah takharuj ah waana la siiyey jaa-isooyin uu ugu horeey musxaf qur-aan uu ku jiro dahab anagoo saddexa insha allah kaalmaha hore kale
magacayga waa raxmo ibraahim xuseen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay samir iyo juhdi iyo in badan oon wax soo baranaynay ilaahay baa ku mahadsan annagoo caafimaad qabno cilmiga intana loogu talagalayo oo muqararka ahaana aan dhammaysanay ilaahay baa ku mahadsan waxaan qabanaynaa dadka waxaan baranaan baraynaa insha allah aadiyad qaali ayaan helay waxaa ka mid ah kutub qur-aan waxaa ka mid ah shahaada waxaa kaloo ka mid ah dahab afar garaana
نحن البنات الداعيات الواعيات الحافظات المتقنات السابقات قد صار بعد الساق نخلا باسقات بكتاب ربي قد عرفنا شرعنا وبسنة للمصطفى متماسكات ونشيدنا متن جميل متقن وعلى علوم الدين إنا مقبلات
faadumo faarax cali waxay ahayd ardayadda ugu da'da yardaaciyaadka ka qalinjabiyey maxadka khadiija faadumo waxaa naloo sheegay inaad tahay gabadha ugu da'da yar dadkan ducaadda ah waxaad nooga warantaa waxbarashadaada iyo shucuurtaada maanta maadaama aad qalin jabi si fiican waa shucuurteeda maanteeta maasha allah waxbarashadana aad bay u wanaagsan tahay meeqa sanaa jirtaa adiga aniga waxaan jiraa taqriiban afar iyo toban sano wallaahi aad iyo aad waan u faraxsannahay maanteeta daarqeyo waxaad soo jeedinaysa khudbad waxaad ka mid tahay ardayda maanta waad qalin jebiseen waa sidee farxaddaada maasha allah aad baa u faraxsannahay ilaahaygii ikhtiitaamkan qiimaha badan soo gaarsiiyey macallimiinta waxna soo barayna waxaan leenahay jasaakum allahu khayr jasa wallaahi maadooyin badan ayaan ka baranay sida xadiiska fiqiga tawxiidka qur-aanka tafsiirka wax dhan waan ka baranay maxaad uga duwan tihiin maalin walbaa la qalin jebiyaa gabdho ayaa iskuulaad ka baxa qaar waxay bartaan iclaan saarka qaar waxay bartaan maadooyinka caadiga oo tajrubada qolo waxay bartaan caafimaadka adinka maxaad uga duwan tihiin anaka horta waxaadaaciyaad inaa amarka iyo kheyrka aan dadka farna waan rabnaa macadkaana waxaa loogu talagala marka hore wuxuu ah in la diyaariyo gabdho daaciyaad ah oo dadka wax baro marka insha allah hadduu ilaah yirahdana waa isku dayana inaan kaalinta intaan ka karna aan buuxin lianna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas hal dhahay aan dadka wanaagga farno xumahana ka reebno lianna gabdhaha waa nisful mujtamac gabdhaha hadday wanaagsanaato mujtamac wanaagsan bay soo saari kartaa hadday xumaato sidii gaaladii oo kale mujtamaca dhanna wuu xumaanaya wuu kharib maayo hadday gabadha wanaagsanaato mujtamac wuu fiicnaanaya نخلا باسقا ولقد هدانا الله ووفقنا له لولاه ما كنا له مهتديات فلقد حبانا الله أكبر نعمة صحبا يعين على التمسك والثبات ومعلمات قد سعينا ardayda ka qalinjabisay maxadka khadiija waxaa intooda badan munaasabadda ku wehlinayay oo farxadda kala qayb qaadanayay waalidiintooda ummu cabdishakuur waxaa halkan wax ugu baranayay saddex gabdhood oo ay waalid u tahay bismillaah magacayga waxaa la dhahaa umu cabdishakuur ka waran waxaan joognaa xaflad qalinjabin oo haweenka ah macadka khadiija binti qubeeled farxadaada ku aadan iyo qaabka ugu soo qayb gashay farxadayda alxamdulilah rabbi alcaalamiin horta aad iyo aad baan yani u faraxsanahay lamana soo koobi karo dareenk- dareenkayga ilaahay unbaa qiyaasi kara muxuu ahaaye naftayda waxay dareemaysa ilaahay baana ku mahadsanay alxamdulilah rabbi alcaalamiin Een, tan labaad waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda muxuu ahaaye khadiijata binti khuwaylid macadkaas ka takharujay ayaan ka mid ahay marka awalan waxaa weye horta waxyaalo fara badan baan hadda dareemahayaa waxaan dareemahay waxaa weye horta waxbarashadan iyo juhdigan la soo bixiyey awalan ilaahay baa ku mahadsan Ee, wixii annaga markaan wax baranaynay iyo xaalaadkanagi qaabkanagi markaan dib aan maaragta aan u fiiriyo iyo hadda waa laba maraaxil bay kala tahay labada maraaxil ay kala tahay waxaa weeye waxaan dareensannahay markii hore annagoo muxuu ahay wixii aan baran jirnay qofka haddii diin muxuu ahay wax ku baranayo in lagu dhibo haddana habeen iyo maalin haddaad diin baranayso inay cid kugu dhibayso aysan jirin sidaad rabtana ilaahay aad u caabudayso meeshaad rabtana aad wax ka baranayso xijaabkoo kalena lagu dhibi jiray madarasadoo kale yaa laysku dhibi jiray hal cashir ama muxuu ahay ka badan guri laguma qaadan jirin si dhuumashaa guryaha loogu muxuu ahay isheeg cashirada loogu qaadan jiray haddana maraaxishii waa laga soo gudbay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaana yeelay ilaahay fadligiisa bacda jihaadka istaagay ee ka ka istaagay bariga soomaaliya oo raggiigooda taariikhda ku qoray in badan habeen iyo maalin u taagan diintanada ku dhaqankeeda iyo muxuu ahay xijaabkanaga iyo ilaalintanada iyo naftanadaba juhdi ku bixinahaya ilaahay baana mahad iskale marka waxaan gabdhaha ku boorinahayaa maadaama ay xilligan ay soo gaareen oo ilaahay u fadligan iyo nimcadan muxuu ahay dheeraadka ah oo xilligan ilaahay muxuu ahay u jihaadka istaajiyey ay soo gaareen in ay ku fara adaygaan diintooda kana faa'iidaystaan dadkan u faa'iideeyaan ilaahayna uga cabsadaan waxay ka warantay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee soo jiitay muddadii ay xafladda joogtay wixii soo jiito ugu daraa waxay ahayn gabdhihii cashiradii kala dhignaa ee kala bedelnaa ee muxuu ahay soo qaateen oo ay meesha ka soo jeediyeen adiga caruur maa kuu dhigato aniga waxaa ii dhigata halkan saddex gabdhood laba gabdhoodaa aniga dhalay iyo gabar aan habaryar u ah marka ilaahay baana ku mahadsan walaalihii ka soo qayb galay iyo intii isku soo dubaridday iyo intii usoo dhabar adeegtay iyo intii maaragtahay ama idaacad ha ahaato ama culimo ha ahaato ama waxgarad ha ahaato ama dumar ha aadan ama rag ha aadaan ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu ilaahay meeshaan meel ka wanaagsan uu nagu wada kulmiyo ilaahay dartiina camalkanaga uu ka dhigo marka anigoo hadda ka hor muxuu ah isciilkaambiyey oo muxuu ahay cadowga carradii ka batay oo muxuu ahay xijaabkii laysku dhibahayo oo diinta laysku dhibahayo oo waddankii lakala qoqobay yaa waxaan ku calaacalay ilaahow caadilow cilmilow adiga cirkaan adigaa dhisoo noo dhigay cariga cilmiga noo soo diroo nooga digay cadaab caradii cadow baa camiray iyo col islaam calan nooma taagna iyo cududii jihaad culimmadii lama arko waa la cayrsadaa allow soo celi cududii jihaad allow soo celi ciidankii islaam ugu dambeyn haweenka aan caruurtooda madaarista gen maxaa ugu baaqaysa waxaan ugu baaqahayaa wakhtiga horta waa qofka waxaa shayga ugu qaalisan waa wakhtigiisa ilaahayna waa la su- ilaahayna wuu su-aalahayaa maalinka yowmalqiyaamo qof muxuu ahay waxaad arkaysaa aan laga rabin cunugiisa aan waxbarashada aana laga rabin lacag haddana afar iyo labaatanka sac laleeyahay ilmahan kaan keen wax lagu bare oo adiga kaala waxbaro oo xijaab xijaabo oo wax walba muxuu ahay wanaaggaan u imow oo haddana ka dhiga adayga ayaad arkaysa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu qaafiliin naga dhigan ilaahay diintiisa kuwii muxuu ahay ilaahay dartiis u barto ugu hoggaansamo inuu ilaahay naga dhigo والشكر موصول وعذب كله نهديه نحن إلى جميع الأمهات إهن بذلتن الجهود لأجلنا طوبى لكن فقد غدونا يافعات وتقبل الله رجاء دائما تدعونه لصلاحنا في الصلوات dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ka diyaarinay munaasabaddii lagu maamuusayey lix iyo toban daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad ee degmada saakow